xafiisyada xeer ilaalinta iyo hantidhowrka guud ee qaranka ayaa wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dooliyaasha ka tirsanaa xukuumaddii uu shalay baarlamaanka kalsoonida kala laabtay ku amray inaysan dalka ka bixi karin ogolaansho la-aan tan iyo inta ay xilalka ugu wareejinayaan si waafaqsan nidaamka war qoraal ah oo ay ku wada saxiixnaayeen xeeralaaliyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir iyo hantidhowrka guud ee qaranka nuur jimcaale faarax ayaa lagu xusay in iyagoo tixgelinaya xaalada adag ee uu dalku maraya iyo soo ifbixidda jiritaanka ku-tagrifalid awoodeed iyo shaqo iyo shaqaale islamarkaana ay dareemeen suurtagalnimada lunsasho iyo tagrifal hanti dadweyne ay soo saareen amarkan safarka lagaga joojinayo wasiirada wasiir dowlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada haddaba qoraalka kasoo baxay labada xafiis ayaa u qornaa sida tan ku socota dhammaan wasiirada wasiir dowlayaasha wasiir ku-xigeenada xukuumadda federaalk ee soomaaliya og madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya og xafiiska ra-iisul wasaaraha og taliska ciidanka booliska og taliska hay-adda nabad sugidda ujeedo safarka joojin ogolaansho la-aan xafiiska xerilaalinta guud ee qaranka iyo xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka kadib markii ay arkeen xaaladaha adag ee uu dalku marayo markii ay soo ifbaxday jiritaanka ku-tagrifalid awoodeed ee shaqo iyo shaqaale kadib markii ay dareemeen suurtagalnimada lunsasho iyo ku-tagrifalid hanti dadweyne kadib markii ay u muuqatay xadgudubyada qaanuuneed oo ay caddeysteen qaar ka mida mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda kadib markii ay u muuqatay in suurtagalnimada waajibaadnimada xilwareejin dhammaystiran oo waafaqsan qanuunka iyo nidaamka dowliga sidaasi darteed labada xafiis waxay amreen qodobada soo socda in dhammaan wasiirada wasiir dowlayaasha wasiir ku-xigeenada xukuumadda federaalk ee soomaaliya aanan u safri karin dalka dibaddiisa in xilwareejinta qaanuun ahaan ay goobjoog ka ahaadaan e xafiiska xerilaalinta guud ee qaranka b xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka c xafiiska gariiqaanka guud ee qaranka in kadib xilwareejintaasi ay ogolaansho safar weydiisaan xafiisyada kor ku xusan mas-uul kasta oo howl qaran darteed ay lagama maarmaan noqotay in uu safar dalka dibaddiisa u baxo waxaa lagama maarmaana inuu ogolaansho safar ka qaato xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya